alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin walcaaqibaةu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala اlظaalimiin allahuma anfacna bima calamtana wcalimna ma yanfacuna wazidna cilma baabu ma jaءa fi low wuxuu baabu yahay waxaa ku soo arooray lafdiga low ah low waa xaraf xuruuftana iyo ficiladana ashu ma gasho waayo ashu asmaaday gashaa biljari wاtanwiini wاnida walwa musnadin lilismi tamyiisun xasala waxay ka mid tahay khasaaista isamka dukhuulu al waxayse hadda al loo geliyey waxaa loo jeedaa waa lafdiga weeye yacnii lafdigaa low ah wixii ku soo arooray buu baabu yahay qaala wuxuu ihi wa qowli llaahi tacaala wa macnaa qowli llaahi tacaala hadalku alla yidhi macnihiisuu baabu yahay yaquuluuna waxay odhanayaan low kaana lanaa min alamri shay-un talada haddii aanu wuxuun ku lahaan lahayn maa qutilnaa haahunaa halkana laguma laayeen isticmaalka low oo alifku hadda ujeeddada uu u jeedaa waxa weeye sida shuraaxda qaar ay baraarujiyeen in low loo isticmaalo iyadoo qadarka ilaahay jalla wacalaa lagu burinayo laga horgeynaayo ama sharcigiisa laga horgeynaayo lagu diidan yahay ama nadam murugo iyo taxasur laga murugaysan yahay wixii ilaahay qadaray darteed loo isticmaalo ta noocaasi inaanay bannaanayn buu muujinaya adiladuu soo qaadan doonaana arrimahaasay sheegaya wejiyo kalena insha alla waynu baraarujin doonaa sidaa awgeed baa aayaddan hore iyo taa dambaba waxay ka mid yihiin suuradda aali cimraan gaar ahaan waxa weeye siyaaqii aayaadkii ilaahay jalla wacalaa uu kaga warramayey qaswadii uxud ee saxaabadu ku jabeen iyo wixii dhacay hadalkan kolkaa alla wuhi yaquuluuna low kaana lanaa min alamri shay-un maa qutilnaa haahunaa munaafiqiinta ayaa sidaa yidhi munaafiqiintii waxa weeye rasuulka calayhi salaatu wasalaam dagaalka aan la gelin ee goobtii dagaalka aan xaadirin ee dib uga noqday cabdilaahi bnu ubay bnu saluul iyo intii raacday ayaa sidaa lahaa haddaanu talada wax ku lahaan layno nalala tashanayo alkana laguma laayeen yacnii kuwa sidan le lama laayne barhka iyo halkan laguma laayeen bay u jeedaa dadkii aanu dee maaragtay dadkii aanu waxa weeye isku asxaabta ahayn ama isku waddanka ahayn ama isku qabiilkaba ahayn halkan laguma laayeen markaa hadalkan ay leeyihiin waa ictiraad cala alqadar qadarkii ilaahay bay bushinayaan ay ka horjeedaan waayo ilaahay baa qadaray jalla wacalaa dadkan la laayey ee saxaabada ahaa ee uxud lagu laayey bartaa in lagu laayo ilaahay baa qadaray sidaa awgeed baa ilaahay wuxuu hadalkooda ku buriyey qul low kuntum fii buyuutikum labaraza aladiina kutiba calayhim alqatlu ilaa madaajicihim waxaad ku tidhaahdaa haddaa guryihiinna joogi lahaydeenoo idaan sooba baxdeen xataa kuwii ilaahay uu ku qoray ee uu u qadaray dilka waxay u soo banbixi lahaayeen halka mid walba halka la dhigay ee meydkiisu ku dhacay bartaasu mid waliba iman lahaa uu ku dhiman lahaa waayo ilaahay baa qadaray inuu mid waliba halkaa ku dhinto hore u sii qoray marka hadalkaa ay low isticmaala inay idhaahdeen low kaana lana min alamri shay iyagoo qadarka ilaahay ku bushinaya ayaa ilaahay ku dhaleeceeyey taasina waxay tilmaamaysaa arrinkaasi inaanu bannaanayn wakadalika sharcigana way ku bushinayaan qaala wuxuu ihi waqowlihi tacaala wamacnaa qowlihi tacaala buu baabu yahay aladiina kuwa qaaluu yidhi liikhwaanihim walaalahood ku yidhi waqacaduu walxaal qacadu ay qad qacaduu ay fadhiisteen oo iyagu aanay jihaadkii ka qayb gelin low ataacuunaa haddayna maqli lahaayeen maa qutiluu lama laayeen lama laayeen halkanna waa isla aayaadkii siyaaqoodiio laba arrin baa ilaahay jalla wacalaa kaga warramay kow inay horta fadhiidadii jihaadka ka fadhiisteen iyo laba inay ilaahay jalla wacalaa sharcigiisii bushinayaan ya oo ay waxa weeye jihaadka in loo soo baxay oo loogu yeedho arrinta noocaasa ay ka hor jeedaan oo ay maaragtay leeyihiin waa annagii annagu nidhi meesha alla iskaga noqdee day markiina raaci lahaayeen oo annaga ra'yigayga yeeli lahaayeen halkan laguma gumaadeen marka lowdaasi waxay u isticmaalayaan ictiraadan cala sharci sharciga oo ah markaa jihaadka alla faral yeelaae ogaan uga hadheen waxaa kaloo ay u isticmaalayaan ictiraadan cala alqadar qadarkaa ilaahay uu qadaray saxaabadan inay halkaa ku dhintaan oo ay ictiraadayaanna way u isticmaalayaan sidaa awgeed baa ilaahay ugu jawaabay qul fadra'uu can anfusikum lmowta in kuntum saadiqiin haddii fulaynimo daraaddeeda a uga hadheen jihaadka weliba dadkii jihaaday ee halkaa ku dhintayna waxa weeye leediin mayna raacaan idinku nafihiinna ka difaaca geerida haddaad run sheegaysaan geeridaasi kuwaa ku dhacday shahaado qaatay ee fadliga badan iyo khayrka badan ay ku muteen idinkaba qofba si ay ugu timaadaba waa idiin iman doontaa markaa geeridu qofba meeluu ku dhintaba qof walba waa mid soo haleelaysa waaya aladiina qaaluu liikhwaanihim liikhwaanihim walaalahood walaalahooda ahlulcilmigu waxay ku fasireen yacnii walaalahooda xagga nasabkana waa lagu fasiray ama walaalahooda xagga diinta sida daahirka ah ee muuqata waayo munaafiqiintu daahir ahaantee dadka muslimiinta bay ku tirsanaayeen soo maa oy la joogeen oo ay la dhex socdeen oy la tukanayeen markay doonaano dee ka tirsanaayeen iyagay ku tirsanaayeen qaala wuxuu ihi fii saxiixi saxiixa waxaa ku sugan waa saxiixa muslimkaeh oo can abi hurayrata laga wariyey radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala inuu yidhi ixris ku dadaal calaa maa yanfacuka waxa ku anfacaya ku dadaal wastacin billaahi ilaahayna kaalmayso walaa tacjisan ha caajisi ku dadaal waxa ku anfacaya wain asaabaka haddii uu ku asiibo shayan waxay ku asiibaan falaa taqul ha odhan low ananii facaltu kada low annanii haddii anigu facaltu aan samayn lahaa kada sidaa lakaana kada wa kada saas iyo saasay noqon layd walaakin ha yeeshee qul waxaad tidhaahdaa qadarullaah ay haada kan dhacay qadarullaahi ilaahay qadarkiisii weeye wamaa shaaa wuxuu doonana ilaahay facala wuu sameeyaa faina low maxaa yeelay kelmadda low ahaatay taftaxu waxay furtaa camala shayaani shaqada shaydaankay furtaa rawaahu muslim shaqada shaydaanka ayay furtaa xadiidkan ikhwaanii waa xadiid cadiim ah oo usuul waaweyn xambaarsan waxaana ka horeysay inta sheekhu uu soo qaatay in yarbaa ka horeysay waxaa ka horeysa almu'min alqawiyu khayru waaxabu ila allahi min almu'min aldaciif wa fii kullin khayr ixris calaa maa yanfacuk alcalaamatu bnu lqayimna wuxuu ku sharaxayaa kitaabkiisa qiimaha badan ee la ydhaahdo shifaa lcaliil buu ku sharaxaa waxaana xadiidkani uu tilmaamayaa guud ahaan qadarka ilaaha in la rumeeyo musiibo hadday kugu dhacdana in lagu sabro isla markaana aan waxa weeyaan murugo iyo warwar iyo mustaqbalkii waxaan leeyahay maadigii wixii tegey ya waa inaan waxba laysku mashquulin oo asbaabtii la qaban kari lahaa markii hore waa inaan waxba laysku mashquulin allah haddaan taa iska dayn lahaa sidanay noqon lahayd allamaan kaa ka hadho allamaan cayn ka sameeyo waxyaabaa noocaas marka shaahidku waxa weeyaan haddii midkiin wax ku dhacaan iyaanu odhanin ama ha odhanin low ananii facaltu kada lakaana kada wakada low ha isticmaalin haddii musiiba kugu dhacdo waayo ilaahay baa kuu qadaray jala wacalaa wixii musiibo ah mar walbana way dhici lahayduno wixii ilaahay qadaray dee meel looga leexanayaa ma jirto marka low ha odhanine waxaad tidhaahdaan qadarullaahi wamaa shaaa facala sidaa dhaha hadalkaa wanaagsan dhaha waa qadar ilaahay dhaha sideedabana waxaa hore kusoo dhaafa ee dhacay ama waa musiibo ilaahay kuu qadaray waa qadar ilaahay dheh ama waa macsi kaa dhacday oo aad ilaahay caasiday toobadda la dhaqso iyo istikfaarta la dhaqso waxba low ha ku meeraysanoo alla maan ka baydha halka alla maan taa iska daaya waxba taa ha ku meeraysanine toobadda la dhaqsa haddii aad markii hore qaldanta musiiba hadday kugu dhacdayna qadarka ilaahay rumee oo ku raali noqo wey waay ixris calaa maa yanfacuka waxa ku anfacaya ku dadaal aakhiradaada iyo adduunyadaadaba wixii ku anfacaya ku dadaal xirsi markaa la kaale weeye weliba maxaad ku dadaalaysaa wixii ku anfacaya wixii aan ku anfacayn ha ku dadaalin shaqanaha ku darsan wastacin bilaahi ilaahayna kaalmayso waa qadarkii waayo haddaanu ilaahay jala wacalaa kuu kaalmayn kuma dadaali kartid waxa ku anfacaya mar walba ilaahay kaalmihiis iyo cawnkiisaad u baahantay sidaa awgeed baa cibaadadii iyo isticaanadii la israaciyey suuratu lfaatixa iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin qofku waa inuu taa ogaado weeye haddaanu ilaahay kuu kaalmayn oonu kuu tooga qumin oo aanu arimaha ku hagaajin baar kuu bixi maayo labana isugu kaa dhici maaya walaa tacjizan hana caajisin ha caajisin yani cajzigu waa maxay waa did lxirsi marka markii lagu yidhi waxa ku anfacayo dadaal ilaahayna kaalmayso ayaa didkii xirsigana didulxirsi ayaa lagaa nahiye oo lagu yidhi ha caajisin cajsigana iska ilaali cajsiguna waa laba nooc mid waa mid aanu qofku iska difaaci karin tusaalahaan xanuun baa kugu dhaco waad istaagi kari weyde ma fahamte ama taagnaan baanad ku tukan karahayn waa cajsi soo maaha waa nooc cajsiya dee cajsiga noocaasana iska difaaci iskama difaaci karto waad xanuunsanaysaa xanuun baa kugu yimi tusaalahaan kaa maaha ka loo jeeda ee laynoo diidaya waayo kaa dee qofku iskama difaaci karaba ee waxa weeye waa cajsiga kasalka iyo wahsiga iyo waxyaaba noocaasi uu keeno weeye wixii adoo kari karaaya oo la iman karaaya aad iska hamaansata un aad iska fadhidaad eegta un ma fahamtay waa kaa weeye waynu garanay nuuntaa walaa tacjizan ku jirtaana waa nuunu tawkiid khafiifa laydhaa muslimka laakiin kumay soo aroorin walaa tacjiz uunbaa ku jirta muslimka marka lasoo duuduubo qofku waxa saaran bay ahlulcilmigu yidhaahdeen wixii ilaahay jala wacalaa uu amrayna inaanu ka caajisina uu ku dadaalo wixii ma'muure ilaahay amray wixii maqduure ilaahay jala wacalaa uu qadarayna ya waa inaanu waxa weeye ka argagixin oo aanu ka xumaane waa inuu ku sabro isla markaana hadalladaa wanaagsan uu yidhaahdo ma fahanteen khulaasatu lqowl waata fiihi masaa'ilu alulaa masalada hore waxa weeye tafsiiru laayatayni labada aayadood waa tafsiirkooda fii ali cimraana ku jira athaaniya annahyu sariixu waa reebista cadee can qowli low anii facaltu kada wa kada layska reebay idaa asaabaka shayun wax marka uu kugu dhaco nahyigaasina waa litaxriim weeye athaalita tacliilu lmasalati mas'aladan waa cilaynta lagu cileeye lagu sababeeyey bianna daalika arrinkaasi low xaaladan in la isticmaalaa yaftaxu inuu furayo camala shaydaani camalka shaydaankuu kugu furaya oo markaad wixii masiibaah ee kugu dhacday tiraa ilaahay baa qadaray taasi waxay kugu caawinaysaa inaad iska sabirtood iska adkaysato dabadeed taa aad ka socoto wixii kale kula gudboonaad raacato soo maha lowdaa laakiin haddii aad tidhaahdo waxay kugu furaysaa waswaas inuu kugu dhaco niyad xumaato oo waxa weeye dayqu sadri kugu dhaco waxyaabaha noocaas camalka shaydaanka ee rasuulku sheegayna calayhi salaatu wasalaam waa kaa waa waswasada iyo murugada iyo qofku inuu had iyo jeer qof niyad xun oo qalbi xun oo murugaysan noqdo ya oo waxa weeye aan faraxsanayn oo cibaadada aan u dhadhamayn oo nolosha ku adag tahay oo nooc kalea mar hadday waxyaabaha furaysaha layska xidho araabica alirshaadu waa hanuuninta laysku hanuuniyo ila alkalaami alxasani hadalka wanaagsan alkhaamisa hadalka wanaagsanina waa qadar ullaahi wamaa shaaa facala in sidaa loo akhriyaa fiican qadar ullaahi in sidaa la ydhaha oo la idhaahdo waa khabar mubtadihiisii xadfan yahay ey haada qadar ullah kan dhacay waa qadar ilahi wamaa shaa facala wuxuu doonana ilahay wuu sameeye ma garata waxaa kaloo suuro geli karta qadar allaahu in loo akhriyo qadar allaahu ilaahay baa qadaray wamaa shaaa facala wixii uu doonana ilahay wuu sameeye markaana ficil laga dhigo alkhaamisa masalada shanaad alamru bilxirsi calaa maa yanfac waa farista la isfaray in lagu dadaalo wixii qofka anfacaya maca alisticaanati billaahi iyadoo ilaahayna jala wacalaa uu kaalmaysanayo waa muhiim weeye asaadisa annahyu waa reebista la yska reebay can didi daalik xirsigaa ama dadaalkaasi didkiisa lidkiisa wahuwa alcajzu waa cajsiga iyo kasalka iyo wahsiga weeye markaa saddexdaa nooc ee adiladaa sheekhu uu soo qaatay ay tilmaamaysa in low loo isticmaalo saddexduba waa muxaram in low loo isticmaalo iyadoo qadarka lagu burinayo in loo isticmaalo iyadoo sharciga lagu burinayo in loo isticmaalo nadam iyo taxasur iyo murugo darteed in loo isticmaalo qofku uu ka murugaysan yahay uu ka xun yahay wixii hee dhacay saddexduba waa muxaram waay haddii laakiin loo isticmaalayo lowdaa maxdu lkhabar ya yani warun haddii looga jeedo waxba dhibaato waxa weeye kuma sugnade tusaale ahaan qofku hadduu idhaahdo low xadartu darsa lastafadtu haddaan casharkaasi xaadiri lahaa waan faa'iidaysan lahaa dee waxba dhibaata kuma jirto soo maha waayo waa baxdu lkhabar hadalka rasuulku uhi calayhi الsalaaةu wasalaam low istaqbaltu min amri ma stadbartu lamaa suqtu lhadya xadiidkaasina wuxuu waafaqsan yahay masalada dambe aynu sheegnay qaala wuxuu uhi baabunahyi can sabi riixi wuxuu baabu yahay reebista nahyiga layska nahyiye can sabi riixi dabaysha in la caayo caayista markaa dabaysha la caayayaa waa in markaa la nacdalo ama waxyaabo xun lagu idhaahdo iyo wixii la mida dabayshuna walaalayaal waxay ka mid tahay makhluuqaadka ilaahay jala wacalaa iyo waxyaabaha musakharka ah ee ilaahay sakhiray ilaahay baana maamulaya hadduu doono khayr faraya hadduu doono shar faraya cidduu doono wanaag uga dhigaya iyo wax fiican cidduu doono cadaab iyo halaag kaga dhigaya ilaahay baa jala wacalaa wada iyadu mid iswada ama is abuurtay ama sideeda waxay doonto u samaynaysa maaha sidaa awgeed mar hadday tahay makhluuq musakhar oo ilaahay abuuray dee wax lagu caayo may mutaysan sooma aragtid wax lagu caayo hee may mutaysan sidaa awgeed baa masaladan xadiidka uu deliishan doonaa waxa ay la mid tahay uun baabkii hore aynu soo marree baabu man saba dahra faqad aada allaah baabkaasi ayuunbay soo gelaysaa had iyo jeer mar hadday aada u dhacdo ayuu si gaara sheekhu ugu sheegay raximah ullah xadiidka ku soo arooray marka dabayshii in la caayaa adiyatullaahidii baabkaa hore aynu ku soo marray bay soo gelaysa soo ma aragtaan soo ilaahay mu odhan yu'diinii ibnu aadam yasubu dahra wa ana dahru siduu dahriga u yahayna soo maynaan soo marin xadiidka laguma fasirin yacnii tanna waa nafsu shay weeye waay qaala wuxuu yihi can ubayi bni kacbin ubayi bni kacab waxaa laga wariyey ubay ibnu kacab ibnu qays ibnu cubayd baa la odhan jiray ansaari khasrajiya ayuu ahaa abulmundir waa sayid اlqura radia allaahu canhu ana rasuula اllahi sala اllahu alayhi wasalama qaala wuxuu ihi laa tasubuu hacaayna ariixa dabaysha hacaayna faidaa ra'aytum markaaad aragtaan minhaa dabaysha xaggeeda aa ka aragtaan maa takrahuuna waxaa karaahsanaysaan faquuluu waxaad tidhaahdaan allaahuma allah innaa nasaluka waxaanu ku weydiisanaynaa min khayri haadihi ariix dabayshan khayrkeeda iyo wa khayri maa fiihaa waxa ku dhex jira khayrkiisa iyo wa khayri maa umirat bihi waxa la faray khayrkiisa wanacuudu bika waxaanu kaa magan gelaynaa min shari haadihi ariix dabayshan sharkeeda iyo wa shari maa fiihaa waxa ku sugan sharkiisa iyo wa shari maa umirat bihi waxa la faray sharkiisa saxaxahu tirmidiyu tirmidi ayaa saxiixiyey hada alxadiid sida raajixa waxa weeye waa xadiid saxiixa saxa mawquufan wa marfuucan isagoo mawquufahoo saxaabiga ku dul taaganna waa saxay isagoo marfuuco rasuulka loo rafcinayana waa saxay xadiidkan oo keliyana masalada kuma soo aroorin axaadiid kalena way ku soo aroorta oo waxaa ka mid a xadiidu abi hurayra الريح من روح الله فروح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تصبوها واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها حديث كاسويسنا حديث صحيحة وأبو داود غير كاي وريين أيا شاهدوه وحكروا شاهدوه حديث يا عائشة إلى هيد marka ay dabayshu dhabato rasuulku wuxuu odhan jiray allaahuma inii asaluka khayraha wa khayra maa fiiha wa khayra maa ursilat bih wa acuudu bika min shariha wa shari maa fiiha wa shari maa ursilat bihi muslim baa wariyey xadiidtaana alimaamu nawowiyu raximah llahu riyaadu saalixiinku ku keenayaa aakhirkiisa ayuu ku keenayaa waayahay marka dabayshii lama caayi karo mana banaana in la caayo waayo qofka dabaysha caayaya hadduu caayayo inay iyadu dhibaatada sideeda u keento ama ay khayrka iyo wanaagga sidiisa u keento deeta noocaasi waa shirkun akbar waana shirkun fi rububiya hadduu caayayo inay sabab tahay oo waxyaabahan ay sababun u tahayna iyadana waa shirki asqara isagoo labadaba midnaba aan aaminsanaa inay aaminsan inay tahay makhluuq ilaahay abuuray oo ilaahay maamulayo oo ilaahay halkuu doono uu marinaayo hadduu caayana dee waxay noqonaysaa caydaasi allihii maamulayay ee abuuray ee ku tasarufayey uun cay la caayay bay noqonaysa ta noocaasina aada iyo aad bay u xuntahay sidaa awgeed noocyadii sabu dahri uu noqonayey uunbaa halkana imanaya qaala wuxuu ihi fiihi masaa'ilu alulaa masalada hore waxa weeye annahyu rabista la yska reebay can sabi riixi dabayshay la caayo ama bari ha ka soo dhacdo ama galbeed ha ka soo dhacdo ama waqooyi ha ka soo dhacdo ama koonfur ha ka timaado dhankay doonta ha ka timaado dabaylo way noociye way kala noociye duwan yihiin soo ma hadde xagganay ka timaadaa markay doonto mar xaggan mar xaggan mar xaggan kolba dhan bay ka imanaysa ilaahay baa wada ahaaniya alirshaadu waa hanuuninta laysku hanuuniyo ila lkalaami naafica hadalka waxtarka leh idaa ra'a alinsaanu qofku markuu arka maa yakrahu wuxuu karaahsanayo oo ducaysaa laguhi oo ilaahay bari oo ilaahay khayrkeeda weydiisa sharkeedana ka magan gal yaah maxaa ka wanaagsan maxaa ka naaficsan athaalia masalada saddexaad alirshaadu waa hanuuninta laysku hanuuniyo ilaa annahaa ma'muura dabayshu inay tahay mid ma'muura ahoo wax la faray ha waa ma'muura alraabica annahaa qad tu'maru in la faraa suurowdo bikhayri khayrin la faro waqad tu'maru bisharin sharin la faraana waa he waa suuragal khayrkii waxaa looga jeedaa maa yulaa'imu lilinsaan wixii qofka insaanka ah u fiicanee waafaqsanee maaragtay wanaag u ah sharkana waxaa looga jeedaa wixii aan he mulaayimka u ahayn sida waxa kow kaga siinayo kale ama waxa si kale u dhibay marka waynu ognahay oo dee noocyada dabaylaha roobka ilaahay jala wacalaa maaragtay uu daruurahaasi ayay isu keenkeentaa bale ay intay ciidda ku kicisa ilaahay jala wacala sababteeda ku sameeya roob baa ilaahay sababteeda ku shubaa daruur meel ka daaysa meel taagnayd baa ilaahay ku kaxeeya kolkaasay meel kale roobka ku shubtaa marka roob baa ilaahay ku keeni karaa waxa weeye geedaha qudhoodu markay soo baxayaan intay ku dhacday saa u marto ayay dheeraadaan sama aragtid fawaaid fara badan baa kaloo laga helaa ya caafimaad baa laga helaa bar ka mid a waxa weeye siirka iyo dalaga iyo si aynu sheegayna waxyaabaha soo baxaya ayaa sababteeda ku dheeraada qaarkood fawaaiddeedu aad bay u badan udgoon baa laga helaa qaarkood sama aragtaan qaarkoodna saasoo kale dhib bay leeyihiin bicagsi daalik oo qaar baa laga yaabaa ilaahay inuu kugu sallido oo wixii aad beeratay iyo dhirtii iyo dalagiiba waxba aasaysa duufaanna qaar baa ah oo ummado dhan lagu halaagaaba oo magaalooyin dhan dumiyo oo dam ka dhiga sooma aragtaan qaar baa waxa weeye wata roobab iyo waxyaabo markaa kala duwan meelo badan ama wadamo badanna maanta waa dhibaatooyinka haysta weeye sooma aragta inkastoo wadamada gaalada ay u badan yihiin haddana waxa weye meelo badan ayaa duufaanahaas iyo waxyaabahaas ay ka dhacaan hadday dhammaan dadku isu tagaan ma hor joogsan karaan waayo wax ilaahay wado oo wax maaragta ilaahay uu qadaray daqiiqaday ku gaadhaysaa meelo fogfog sooma aragtid marka khayr in la faraana waa suuragal shar in la faraana waa suuragal adigu khayrkeeda ilaahay weydiisa sharkeedana ka magangal baabu qowli اllaahi tacaala baabu macnaa qowli اllaahi tacaala hadalkuu rabbi yidhi macnihiisa ayuu baabu yahay yadunuuna biاllaahi hayra اlxaqi dana اljaahiliya yaquuluuna hal lana min almri min shay qul ina alamra kulahu lilah baabkan waynu dul mari doonaa mualifku wuxuu kaga waramayaa malaha xun in ilaahay laga malaystaa inaanay bannaanayn oo ilaahay jala wacalaa waa allaha kaamilka ah ee wanaa magacyada wan wanaagsan leh sifaadka dhammaystiranna ku sifaysan ilaahayna jala wacalaa wax kastoo uu qadaro iyo wax kastoo uu sharcigareeyaaba waa lixikmati baaliqa yastawjibu biha alxamda xikmad xeel dheer oo ilaahay markaa xamdi iyo ammaan uu ku mutaysanaayo ayuu ka leeyahay ama xikmaddaa inagu aynu garana ama yaynaan garanin sidaa awgeed baa waajibku waa in ilaahay malo wanaagsan laga malaysto sooma aragti mana banaana mala xun ilaahay in laga banaysto ilaahay in mala xun laga malaystaana hada waa min naqsi tawxiid waa towxiidkii oo dhiman bay tilmaamaysaa haddii towxiidkii oo aan jirinba aanay noqon aayaadka sheekuu soo qaadan doonana waxaa ku sugan dad mala xun ilaahay ka malaystay oo ilaahay uu ku ceebeeyey malaha xun waxyaabaha ama tafaasiirta lagu fasirayna hadalka ibnulqayim ayaynu ku gaadhi doonaa markaa guud ahaan waxaan inagu baraarujinayaa waxa ilaahay u qadaro iyo wuxuu sharci galeeyo intuba xikmad bay ku dhisan yihiin waa inaynu markaa sidaa ku aamino oo waxa weeyaan ilaahay malo wanaagsan laga malaysto qofkuna naftiisa had iyo jeer waa inuu tuhmo ilaahay wuxuu uhi jala wacalaa yadunuuna waxay ka malaysanayaan bilaahi ilaahay hayra alxaqi xaq waxaan ahayn oo sharciga khilaafsan dana aljaahiliyati ah oo dannadaasi waxay cadfu bayaan u tahay khayradaa damiirka ama waawuljamaacaha yadunuuna ficilkaa ku jiraana wuxuu u noqonayaa munaafiqiintii ilan aayaadku waa siyaaqa aayaadka ka warramayay qisadii uxude yadunnuuna waxay ka malaysanayaan bilaahi ilaahay khayra alxaqi xaq waxaan ahayn oo sharciga khilaafsan danna aljaahiliyati ah malihii jaahiliyada ah malihii jaahiliyaduna dee shaki male mala xunoo baailuhay wax xunoo baaila ilaahay ka malaysan jireen qaarkood waxay ka malaysanayeen ilaahay inuu shariik leeyahay iyo cibaadada la wadaagta ilaahay inuu jala wacala leeyahay awlaad ama cid u dhalay ilaahay waxa weeyaan markaa waxyaabo noocaasa oo malayaal aada u xunxuna ayay markaa malaysanayeen iyo umuur badan oo kale yaquuluuna waxay odhanayaan hal lanaa min alamri min shay hal lanaa muusu noo sugnaado min alamri talada xaggeeda min shay wax muu nooga sugnaado qul ina alamra kulahu lilaah qul waxaad tidhaahdaa ina alamra amarka iyo taladu kulahu dhammaantiiba lilaahi ilaahay buu u sugnaada ilaahay buu u sugan yahay jala wacalaa waay alaaya aayadda dhammaystir qaala wuxuu ihi waqowlihi wa macnaa qowlihi hadalku waa la yidhi macnihiisa ayuu baab u yahay wayucadib almunaafiqiina wاlmunaafiqaati wاlmushrikiina wاlmushrikaati addaaniina biاllaahi dana saw wayucadibadaas waxay ku cadfan tahay xagga hore aayadun baan xagga hore ka bilaabay idinka addaaniina bilahi buu ka qaadayaa baan filaya soo maha iyo wayucadiba ilaahay inuu cadaabuu sidaa u yeela almunaafiqiina wاlmunaafiqaati ragga munaafiqiinta ah iyo dumarka munaafiqaadka ah wاlmushrikiina wاlmushrikaati ragga gaalada mushrikiinta ah iyo dumarka mushrikaadka ah kuwaasoo addaaniina ka malaysanaya bilaahi alleh danna saw mala xun ka malaysanaya calayhim korkooda ha ahaato oo iyaga korkooda ha ku wareegto daa'iratu saw ya balaayada markaa waxa weeye wareegaysaa iyaga ha ku wareegto oo waxaa lagu habaarayaa bian taduura calayhim daa'iratu saw inay ku wareegto ay ku habsato iyaga ku qabsato waxa weeye balaayada iyo sharku inay iyaga qabsadaan oo ilaahay cadaabuu ciqaabo daa'iratu saw waa daa'iratu alcadaab weeye waay qaala bnu lqayim ibnu lqayim wuxuu yihi raximah llahu tacaala fi laayati luulaa fii tafsiiri laayati luulaa aayadda hore tafsiirkeeda wuxuu ka yidhi fusira waxaa lagu fasiray hada danu malahan malahan markaa aan xaqa ahayn ee isla markaa malihii jaahiliyadana waxaa lagu fasiray biannahu subxaanahu laa yansuru rasuulahu in la malaysto biannahu ilaahay subxaanahu ee laa yansuru inaanu u hiilinahayn rasuulahu rasuulkiisa muxameda sala allahu aleyh wasalam iyo wa anna amrahu diintiisu sayadmaxilu inuu baabi'i doono kelmadda idmaxalla idmixlaalan in badan baa meelaha ku aragtaan markaa idmaxalla macnaheedu waxa weeye dacufa wanxalla shay-an fa shay-an xataa talaashaa wuu daciifay weeye shaygii wuu daciifay oo wuu yaraaday yaa oo wuu rifmay yaa shay-an fa shay-an buu u rifmay shay shay iyo taaka taako xataa talaashaa ilaa uu baaba-ayba soo ma aragtid wuu rifmay oo wuu yaraaday oo wuu hiigmay ilaahee uu meeshaba ka baxay weeye waaya oo uu baaba-ayba sidaa awgeed baa la idhaahdaa laashaahu llaahu ay afnaahu llahu weeye macnaheedu marka la leey laashaahu llahu aflaahu afnaahu llahu ilaahay baa baabiiyey oo haligay kaannahu jacalahu ka laashay waxaad mooddaa inuu ka dhigay laashay oo kale maa macnaa laa shay laa shay laa iyo shay bal isku dar laa shay soo maaha waxa macnaheedu waa waxba yahay soo maha de ya sidaa awgeed baa laashaahu llaahu laashaahu llahu ilaahay baa waxba yahay ka dhigay bay ka dhiganta soo ma aragti marka calaa kulli xaal kelmadda idmaxalla ama sayadmaxilu halkaasay ka timiye garo iyo wa anna amrahu sayadmaxilu inuu baabi'i doono wa fusira waxaa kaloo lagu fasiray bianna maa asaabahu ay bidanihim malahay maleeyeen jaahiliyadu ana maa asaabahu waxa rasuulka ku dhacay maalintii uxud lam yakun inaanu ku dhicin biqadar illaahi ilaahay qadarkiisa iyo wa xikmatihi xikmadiisa fafusira waxa lagu fasiray malahaa xun biinkaari lxikmati xikmadda ilaahay in la diido iyo wa inkaari lqadari qadarka ilaahay in la diido ya waa laba tafsiire garo in la idhaahdo waxaan dhacay maalintii uxud iyo jabkan saxaabada iyo cadowgan ilaahayee aarsaday iyo awliyadan ilaahayee jabay ee gamta noqday waa arin iska qadar uun ilaahay qadaray unbu ahaay oo uu doonay uun bes laakiin wax xikmadii kumay jirin waa xikmaddii ilahay oo la diidaya soo maaha ta noocaas waa mala xun kow sidoo kale in la yidhaha ilaahayba ma qadarino waxaan wax iska dhacay unbu ahaa oo qadarkii ilaahay la diidana iyaduna waa mala xun waa laba tafsiir saddexaadna wuu ku daraya iyo wa inkaari in la diida an yutima inuu dhammaystiraayo ilaahay amra rasuulihi diinta rasuulkiisa inuu dhammaystiraayo iyo waan yuhirahu wa an yudhirahu llahu ilaahay inuu ka sarraysiinayo cala diini kullihi diimaha oo dhan sidaa in la malaysto la idhaahda maya wallaahi way iska baaba'aysaa diintani ma dhammaystirmayso oo ilaahay rasuulkiisa iyo saxaabada u heelin maayo oo waxani wuu iska shiikhi doonaayo maaragta waxaa yaraa beriiqayaa ishani way baktii doontaa sidaa in la malaystaana iyaduna waa malaxun waana lagu fasira markaa saddex tafsiir buu sheegay ibnulqayim raximahullah tafsiirkana wuxuu ku ahaa bad buu ku ahaa bad saddexdubana waa saxiix oo kii la yidhaahdaaba waa malaxun oo ilaahay laga malaystay jala wacala qaala wuxuu uhi wahaadakani huwa dannu sawi waa malaha xun aladii kaasoo dannahu lmunaafiquuna munaafiqiintu ay malaysteen iyo walmushrikuuna gaaladu fii suurati alfatxi xaalo uu ku yaalo aayaddaa suuradda inaafatax waa malahaa xun ay sheegaysa buu yidhi sidaa awgeed baa bogga labaad ee inaafatax ilaahay uu ku yidhi bal danantum an lan yanqaliba arasuulu waalmu'minuuna he ilaa ahlihim abadan wazuyina dalika fii quluubikum wadanantum danna saw wa kuntum qowman buura ma faanta in waxanba la gumaadi doono waxanba meesha ka bixi doonaan bay malaysanayeen taasaa quluubtooda ku qurux badatay wuxuu ihi wainamaa kaana wuxuu noqday haadaakani dannu sawi malaxun liannahu maxaa yeelay danna wuxuu maleeyey qofkaasi hayra maa yaliiqu bihi subxaanahu ilaahay waxaan u qalmin wamaa yaliiqu ay wahayra maa yaliiqu bixikmatihi waxamdihi wa wacdihi saadiqi iyo waxaan u qalmin ilaahay xikmadiisa iyo xamdigiisa iyo ammaantiisa iyo wa wacdihi saadiqi ballanqaadkiisa dhabta ah ee ilaahay u ballanqaaday nebi maxamed inuu maaragtay diintiisa sarraysiin doono xaquna uu sarrayn doono diintiisuna ay faafi doonto cidda ka soo horjeediye cadowgana ay ka aarsan doonto hadduu idiin qoraayo liannahu dannunaa iyaduna dee waa waa la akhrii karaa waxay noqonaysaa liannahu maxaa yeele kaasi dannu hayri maa yaliiqu bihi subxaanah waa male la maleeyo waxaan ilaahay u qalmin wamaa yaliiqu bixikmatihi ay wadannu hayri maa yaliiqu bixikmatihi iyo malo la maleeyey weeye waxaan ilaahay jala wacalaa xikmadiisa u qalmin iyo wa xamdihi iyo wa wacdihi saadiq faman danna qofka maleeya annahu ilaahay yudiilu inuu ka gacan siinaayo albaaila baailka cala alxaqi xaqah idaalatan ka gacan siin mustaqiratan sugan oo yadmaxilu uu baaba'ayo macaha la jirkeeda alxaqu xaqu uu baaba'ayo waa ka gacansiinaya uga gargaaris weeyaanoo kelmaddan la idhaahda sideedaba adaala waxaa la idhaahdaa adaala fulaanan calaa fulaanin adaala fulaanan calaa fulaanin hebel buu hebel uga hiiliyey ey nasarahu uga hiiliye weeye wa halabahu calayhi uu maaragtay u qabtay oo inuu ka adkaado ayuu u sabab noqday wa adfarahu bihi marka waxay noqonaysaa ka gacansiin ama ka uga gargaaridiiyo wixii la mida aw ankara ama diida an yakuuna inuu ahaado maa jaraa wixii dhacay biqadaa'ihi wa qadarihi ilaahay qadihiisa iyo qadarkiisa inuu ku dhacay inkiro aw ankara tafaasiirtii horunbuu soo celiyey ma garata aw ankara ama inkira an yakuuna inuu ahaado qadaruhu ilaahay qadarkiisu lixikmatin baaliqatin xikmad iyo ujeeddo xeel dheer midu saaxiiba wayastaxiqu calayha uu ku mutaysanayo alxamda ammaan iyo mahad uu ku mutaysanayo taa inkira bal zacama sheegta ana daalika arinkaasi iyo waxaa dhacay limashii'atin mujaradatin doonis keliyahun inuu dhacay xikmadda ilaahay kuwa diidani waa siday leeyihiine fadalika kaasi danu ladiina kafaruu kuwa gaaloobay malahooda weeye fawaylu liladiina kafaruu min annaar fawaylun hoogna wuxuu u sugnaaday liladiina kafaruu kuwa gaaloobay waylkaasoo min anaari naar ka ahaada qaala wuxuu uhi wa akaru naasi dadka badidoodu yadunuuna waxay ka malaysanayaan bilaahi ilaahay danna sawi mala xun fimaa yakhtasu bihim waxa iyaga quseeya waxa iyaga quseeya gaarka ku ah wuxuu doonayaa inuu ducaysto ilaahay adiga ku aqbali maayo ilaahay adiga waxba ka aqbali maayo xaad ka ducaysa ya khayr inuu sameeyo kolle janno geli mayside maxaad khayr ka samayn meelaaba iska taagnaata kolle adigu faa'iide heli mayside soo ma aragtid waa mala xun oo ilaahay uu ka malaysanayo wixii isaga gaarka ku ahay qusaynaya iyo wa fii ma yafcaluhu bikayrihim dadka kayrkood wuxuu ilaahay ku samaynayaba muslimiintaa mar jabaaya soo odhanaya wallaahi ma jirto inaan kuwan dib loogu hiilinahayn digaday noqonayaan kuwanoo meesha way ka baxayaan weliba arrintaasi maka aada iyo aad bay u badantah markaad aragta dhibaatooyinka jira iyo siday tahay iyo gaaladu siday markaa awoodday samaysteen iyo siday mar walba iyo dadkii muslimiintaasay usii kala jajabayaan iyo barba in meel lagu laynayo waxyaabaha markaad aragto mararka qaar buu shaydaanku isku dayaya inuu ku quusiyo oo idhaahda no arkan way u dhammaatee sooma aragtid yaanu waxyaabaha noocaasa kula imanin ilaahay jalla wacalaa malo wanaagsan ka malayso ya ilaahay islaamka wuu hiilin doona horena wuu ugu hiiliyey imikana wuu u hiilinaya sooma aragtid mar walbana hiilka si unbuu islaamku dadka muslimiinta ay u hayaan si unbay u hayaan ilan marna nasrigu waxa weeye seeftuu ku yimaadaa iyo maaragtay gacanta in la gacan sarreeyo awoodda ya oo wixii kaa soo horjeeda la isku dubarido ma garata marna wuxuu ku yimaadaa inaad xujada ku sarraysa xujada marka mar walba dadka muslimiinta xujada way ku sarreeyaan soo maha seefta iyo waranka miyaa mararna way ku sarreeyaan mararna hee waa lagaga gacan saraynaya islaamkuna mustaqbal wanaagsan buu leeyo mustaqbal fiican baa usoo socda sidaa aynu ku hayna axaadiista runta ah ee rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam maaragtay uu inoo sheegay sugan qaala wuxuu uhi walaa yaslamu ka badbaadi maayo min daalika malaha xun ilaa man carafa allaha ilaahay mid gartay mooyaane iyo wa asmaahu magacyadiisa iyo wa sifaatihi sifaatkiisa iyo wa muujaba xikmatihi xikmadiisu waxa ay keenaysa iyo wa xamdihi ilaahay jala wacalaa kamaalkiisu wuxuu keenaya muujaba iyo muujib labadaba waa loo akhriyaa waanay kala macno duwanaanayaan haddii muujib la idhaahdo almuqtadii buu noqonayaa xikmadiisa waxa keenaya u macnaysmaysa laakiin almuujab haddii la idhaha jimka la kordhigo waa ism mafcuulo macnii almuqtadaa bay noqonaysa xikmadiisu waxay keensanayso waana sida imika loo jeedo sooma aragti xikmadda ilaahay waxay keensanayso falyactani ha ku dadaalo ha tixgeliya allabiibu qofka caqliga leh annaasixu u danaynayo linafsihi naftiisu bihaada arrinkan ha tixgeliyo walyatub ila llaahi ilaahay ha uga soo noqdo walyastakfiru ha ka dembi dhaaf dalbo min dannihi malihiisa birabbihi rabbigii uu ka malaystay danna sawi mala xun walow fatashta haddaad baadhbaadho man fatashta cidda aad baadhbaadho lara'ayta waxaad arkaysaa cindahu agtiisa tacanutan madaxadag cala alqadari qadarka uu ku madaxadag yahay iyo wa malaamatan lahu canaanu qadarkii canaananayo iyo wa annahu kaana yembaqii inuu isleeyahay waxay ahayd mid habboon wa annahu kaana yembaqii waxaa habboonaan lahayd inuu isleeyahay an yakuuna kada wa kada saaya saa inay noqoto qofku waxaasuu isku akhriyaya saaya saa may noqoto maa kaa kan laga daayo maa kan faqiirle ya kani muu qani noqdo kani muu faqiir noqdo kani muu caafimaad qabo kani muu sidan kale noqdo soo ma aragti kani muu caalim noqdo kani muu jaahil noqdo dee waxa weeye adeer qadar ilaahay baa jira famustaqilun ay fa min annaasi dadkii waxaa ka mida mustaqilun mid arrinkaa yaraystay iyo wa mustakirun wa minhu mustakirun mid badsaday baa ka mida wafatish nafsaka naftaadana baadh hal anta saalimuun miyaad ka badbaadday adigu am laa mise waa maya amlaada idinka idinku dari maayo laakiin nuskhada qaar buu ku daray adiga qudhaadu ya ilayka acni fasmaciya jaara soo may ahayn adiga qudhaadu waxaan laga sheekaynaya bal iska baadh inaad ka badbaadiyeen kale fain tanju minha tanju min dii caiimati wailaa fainii laa ikaaluka naajiyan fain tanju haddaad ka badbaadda minha baliyadaasi tanju waxaad ka badbaadday min dii caiimatin ay min dii baliyatin caiimatin balaayo weyn mid u saaxiibaad ka badbaadday shar weyn oo balaayo weyn u saaxiiba wailaa haddii kalese oo aanaad ka badbaadin fainii anigu laa ikhaaluka kuu malayn maayo naajiyan mid badbaadaya intahaa kalaamuhu raximah llahu tacaala hadalkani wuxuu ku yaalaa kitaabka la dhaa zaadulmacaadka ee qiimaha badan ayuu ku yaalaa marka qeybta khasawaadka uu ka waramayo ayaa wuxuu sheekhu aada uga waramaa qisadii uxud iyo wixii dhacay buu aada uga waramaa qisadii uxud iyo xikmadihii ilaahay ka lahaa iyo wixii dhacayna ilaahay qur-aankuu ku sheegay suuradda la dhaha ali cimraan dhowr iyo lixdan aayadood oo ka mida ilaahay kaga warrama oo ka soo bilaabmayo waid khadowta min ahlika tubawiu lmu'miniina maqaacida lilqitaali aayaad ah iyo wixii ka dambeeya akhri ilaa suuradda aakhirkeeda agtiisa soo ma aragtid waa ka ilaahay ku kala dhigdhigaya xikmaduhu ka lahaa iyo waxyaabihii jabka keenay iyo umuur fara badan fara badan iyo dadku say u qaybsameen iyo imtixaan inuu jiray iyo umuur fara badan ilahay waa ka halkaa ku sheegay xikmadahana waxaa ka mid ahaa baloogowo dadkan saxaabada ahaa ee ahlu sidqiga ahaa inay dhintaanoo dee ilaahay agtiisa maamuus iyo janno ay ka helaan soo ma aragtid ile kolleyba way dhiman lahaayeene qofku meel wanaagsan hadduu ku dhinto miyaanay khayr ahayn ya xikmadahay ka mid ahayd waa waxyaabaha ilaahay uu ku sheegay falaa taxsabana aladiina qutiluu fii sabiili illahi amwaat bal axyaaun cinda rabbihim yursaquun farixiina bima aataahum allahu min fadlih wayastabshiruuna biladiina lam yalxaquu bihim alaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun soo ma aragtid waa ka ilaahay jala wacala aayaadkaas sidaa ugaga warramay markaa halkaasuu markuu qasawaadkaa sharaxayu hadalla dhaadheer ku sharaxaa hadalkan halkaasuu ka soo qaatay xoogay sheekhu uu isku yara habhabeeyey oo uu soo yar koobay laakiin hadalkan isagoo faahfaahsan oo adiladiisii wato tusaalayaashiisii wato aada u dheer halkaasaa insha allahu tacala ka akhrii doontaan qaala wuxuu ihi fiihi masaa'il aluulaa masalada hore waxa weeye tafsiiru aayati ali cimraan athaaniya tafsiiru aayati alfatxi labadaba hadalka ibnuqayim baynu ku soo maray athaalita alikhbaaru oo waranka laga warramay biana daalika kaasi malahaa xumi anwaacu noociyo inuu yahay laa tuxsaru aan la koobahayn الرابع أنه لا يسلم كبد باد ما من ذلك ملها حن إلهي لقم ليستو إلا من عرف الأسماء والصفات مد أسماء إلهي صفات كيسا قرتي موياني وعرف نفسه نفتي سنة قرتي نفتي أنه هذا يتشير محي لو فلان الطهي يمأوي محي الطهي قبوض فل تقصير فرسم حمان مركا نفت هذا وين تونتو سباركتد نفت هذا هي تهن نفت هذا ملاحهم كما ليس انت إلهي جل وعلا ملاحهم كما ليس الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك